habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha noofembarna waa sagaal iyo waa afar iyo labaatan sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida maamulka hirshabeelle ee soomaaliya iyo ciidamada amisom oo sheegay inay wadaan qorshe dagaal ballaadhan oo al-shabaab kaga saarayaan jidadka iyo meelahay kaga sugan yihiin gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
waxaan ka hadalnayna dhowr qodob ayay ahaayeen arrinta ah in laysu furo degmooyinka hirshabeelle guud ahaan ee cadowga waddooyinka uu joogo in laysu wada furana aadaan u soo dhowaynaynaa annaguna diyaar waxaan una hawshaas inaan hor kacanno annagoo maamulkiya ciidamada iyo bulshada intuuba
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha subaxyana ku raadguray adoo sayrmay waran weere saqdhaxana biyaha kaaga shubay sabadii ooyoode kuu sahayday garanuug baryana saban xumaagiiye ku surmiyey anoo gaajo qaba saaf markaan cunaye soddon bay wax dheeryihiin intaan kugu sadhognayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha guurtida ee somalilan oo muddo laba sana a u kordhiyey muddaxileedkii golaha wakiilada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii halka
duqii hore ee magaalada new york city michael bloomberg kana mid ah maalqabeennada ugu caansan maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqay musharaxnimadiisa doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe ka dhici doonta dalkan maraykanka bloomberg ayaa ka mid noqonaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee bilowga sanadka soo socda ku tartami doona qofka ugu dambeeya ee doorashada madaxtinimada sanadka labada kun iyo labaatanka kula loolami doona madaxweyne donald trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hadal uu ku qoray boggiisa internetka ayuu ku yiri waxaan u tartamayaa xilka madaxweynaha si aan uga badiyo donald trump dib u dhisna aan ku sameeyo america bloomberg oo ah nin bilineer ah ayaa sheegay in ololihiisa doorashada uu ku bixin doono lacag dhan soddon milyan oo doolarka maraykanka ah waa musharaxi labaad oo dimuqraadi ah oo gadaal uga dhawaaqay musharaxnimadiisa doorashada waxaa isna dhowaan tartanka gadaal uga soo biiray guddoomiyihii hore ee gobolka massachusetts deval patrick
dadka reer hong kong ayaa si aada axadda maanta u codeeyey iyagoo ka fogaaday isku dhacyadii la filayey doorashadan oo ah mid maxalliya ayaa si weyn loogu arkaa inay tahay sidii afti kadib dibdwaxyo dimuqraadiyadeed oo muddo bilo ah halkaasi ka socday codbixiyaasha ayaa safaf dhadheer oo sidii maskaa galay iyagoo xaafadaha magaalada ilaa goobaha codbixinta istaba taagnaa dadka qaar ayaa saacad ka badan u taagnaa si ay codkooda uga dhiibtaan doorashooyinkan oo loo arko inaanay saas muhiim usii ahayn xubnaha golayaasha deegaanka ee ay dadka reer hong kong dooranayaan awood uma lahaa inay sharci dejiyaan hase yeeshee doorashadu waa fursaddii u horreysay ee dadku ay ku codaynayaan ilaa markii mawjadaha dibadbaxyada ee dowladda laga soo horjeeda ay bilowdeen bishii juun arrintaasoo kala qaybsanaan ka dhex abuurtay bulshada reer hong kong
ku dhowaad soddon qof ayaa ku dhintay kadib markii diyaarad ka mid ah kuwa yaryar ay ku dul burburtay xaafad ku taala magaalada gooma ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo dhammaan sagaal iyo toban qof oo la socotay diyaaradda ayaa dhintay waxa kale oo shilka ku dhintay sagaal qof oo hal qoys ka koobnaa oo ay diyaaradda gurigooda ku duldhacday diyaaraddan oo nooceedu uu ahaa dornier laba laba sideed ayaa kusii jeeday magaalada beni oo saddex boqol iyo konton kilomitr u jirta magaalada goma waxaana ay dhacday in yar kadib markii ay ka kacday garoonka diyuuradaha ee magaalada goma
shirkadda weyn ee kombyuutarada ee i b m ayaa sheegtay in hadda ay si saxa u saadaalin karto cimilada oo hadda herar xaddhaaf ah dunida ka gaartay taasoo xilliyadii dambe dhib badan ku haysay caalamkan aan ku noolnahay shirkadda ayaa sheegtay in qof walba uu hadda si fudud macluumaadkan u heli karo shirkadda i b m ayaa sheegtay in hanaankeeda heerkeedu sarreeyo ee saadaasha oo markii hore dalalka horumaray oo keliya ka jiray uu hadda cid walba u furan yahay hanaankani waxa uu shaqaalaha gurmadka ka caawin karaa inay sii saadaaliyaan goobta ay duufaanadu ku soo socdaan waxa uu sidoo kale shirkadaha dayuuradaha ka caawin karaa qorshaynta duulimaadyadooda beeralaydana qorshaynta miraha ay beerayaan sidoo kale dadka caadiga ah ayuu ka caawin karaa marka ay u baahan yihiin dallaayad si ay roobka uga jirsadaan hanaankan cusub ayaa soo bandhigaya saadaal sidii hore ka badan faahfaahin intii horena intii hore ka badanna bixinaya ka bixinaya cimilada dalalka ka baxsan maraykanka yurub iyo jaban oo iyagu horay adeegan u lahaa
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socotaan v o a washington habeen wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa weli ka socda gurmadka loo fidinayo boqolaalka kun ee ay daadadkii dhowaan halkaasi ku dhiftay ay barakiciyeen si ay uga soo kabtaan dhibaatadii ay halkaasi ku gaartay madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amison ambasador francisco madira ayaa sabtidii shalay booqday magaalada beledweyne halkaas oo uu ka sheegay in midooda afrika ay gargaar isugu jira dawo iyo agabyo kale oo aan cunto ahayn ay geyn doonaan maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo soo koobay
ambasador maydera ayaa sheegay in amisom ay goorow geyn doonaan magaalada beledweyne gargaar deg dega oo ku kacaya toddoba iyo siddeetan kun oo doolarka maraykanka ah waxauu sheegay in gargaarkaasi uu isugu jiro dawo iyo agabyo kale oo asaasi ah oo muhiim u ah dadka ay daadadku barakiciyeen magaalada beledweyne ee maamulka hirshabeelle waxaa gebi ahaan maanshieyey daadad ka dhashay robab mahiigaan ah iyo webiga oo karkaarada jabsaday daadadka ayaa burburiyey guryo waxay qaadeen dalagii beeraha waddooyinkii magaalada ayay burburiyeen waxayna barakiciyeen boqolaal kun oo qof intii uu joogay beledweyne ambasador maydera waxa uu shacabka magaalada u gudbiyey fariin uu ka siday madaxa guddiga midooda afrika musa faki isagoo yidhi
gudoomiyaha guddiga midowda afrika ayaa isoo amray inaan u sheego shacabka reer beledweyne in midowda afrika ay garab taagan yihiin reer beledweyne iyo guud ahaan dadka gobolka gaar ahaan xilligan adag oo ay soo mareen daadad aafeeyey waxaan fursad u helay inaan magaalada soo dhex maro waxaan indhahii ku soo arkay baaxadda burburka ay daadadku geysteen inta uu la egyahay
socodka uu magaalada ku soo maray kadib ayuu ambasador maydera waxa uu kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya iyagoo ka wada hadlay baahida gargaarka bani'aadnimo ee ka jirta gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa ammaanka maruu arrintaa ammaanka ka hadlayena waxa uu yidhi maydera
waxaan u ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle guudlaawe in ciidamada amisom madaxa booliiska iyo taliya ku-xigeenka militariga ee amisom ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wada shaqaynta dhinaca amniga ah ee ay la leeyihiin ciidamada ammaanka ee hirshabeelle si dadka gobolka loo difaaco oo ay noogu suurto gasho inaan furno marinnada muhiimka ah ee isku xidha beledweyne fiidow jowhar ilaa muqdisho
waxaa isna kulankaasi kadib hadlay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe oo faahfaahiyey qorshe uu sheegay inay ka wada hadleen amisom oo socda oo dib loogu furayo waddooyinka isku xidha magaalooyinka hirshabeelle iyadoo la qaadayo weerar ballaaran oo lagu xuraynayo goobaha godoonsan iyo jidadka muhiimka ah ee u go'an maleeshiyada ururka al-shabaab waxaan ka hadalnayna dhowr qodob ayay ahaayeen qodobka koowaad oo ahay xaaladda emerjensiga ay ku jireen dadka magaalada beledweyne amba guud ahaan degmooyinka ay saameeyeen sida uula burtay jalalaq ma hadday jowhar ilaa balcad ayay dhibaatadu gaartay waa ka mahad celinaynaa gacanta aad ka geysateen annaguna diyaar waxaan u naha ummaddan sidii lagu samata bixi lahay inaan hor kacanno howl kasta ee la qabanayo haddii ilay raalli ka noqdo mudan ambashtore soo dhowaa baan ku leennahay waan ku faraxsannahay wakhtigaad noo timidno wakhti ku habboonay eheeday waxaa loo baahan yahay haddii emerjensiga laga baxana in wax badan laga qabto dalkan gaar ahaan magaalada beledweyne ay fatahaadu ku soona noqdeen in wax nagalala qabtaan rabnaa sidii xal waara loogu heli lahay waxaa kaloon aad u soo dhowaynaynaa arrinta ah in laysu furo degmooyinka hirshabeelle guud ahaan ee cadowga waddooyinka uu joogo in laysu wada furan aadan u soo dhowaynaynaa annaguna diyaar waxaan unaa hawshaas inaan hor kacanno annagoo maamulkiya ciidamada iyo bulshada intuuba way abaabulan yihiin diyaarna waxay u yihiin intaan kala guurka la gaarin in maaragtay waddooyinkaas laysu wada furo goor sii horreysay ambasador madeyra waxa uu warbixinno ammaanka la xiriira ka dhagaystay taliyaha ciidamada amisom ee gobolka maxamed ibraahim muuse iyo korneyl cabdiraxmaan riyaale xareed iyagoo si gaara uga warbixiyey guruf dagaal oo ay doonayaan amisom iyo hirshabeelle inay ku furaan jeedka isku xira hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo waddooyinka kale ee ku sii xira gobollada kale mahadsanid colaad warbixintaasna maxamed colaad xasan ayaa inoo diyaariyey
wanaagsan markii la dhegeystayaal haatan hargeysa fadhi ay maanta yeesheen golaha guurtida ee somalilan ayay u kordhiyeen golaha wakiilada muddo xileed laba sano ah taasi oo ka bilaabmaysa bisha janawari ee sannadka soo socda ee laba kun iyo labaatan kuna eg janawari laba kun laba iyo labaatan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray waryahayga khadar maxamed xakulle
fadhiga golaha guurtida somalilan ee maanta uu gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaa waxaa fadhiya koob iyo toddobaatan xildhibaan ka hor intii aan codka gacantaagga loo qaadin muddo kordhinta golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka guurtida somalilan siciid jimaweyne uu halkaasi ka akhriyay warbixin guddidii hore loogu saaray inay xog soo ururiyaan ay golaha u soo gudisay taasi oo ka koobnay dhowr qodob waxaa ka mid ahaa in kulamadii xisbiyada lala soo yeelanayay aanay dhicin in lala kulmo labada xisbi mucaarida waddani iyo wicid waxaa kale oo xogta golaha guurtida ay u soo gudbiyeen guddidii hore loogu saaray xog ururintu ka mid ahaa soo jeedinta muddo afar iyo labaatan bilood ah in muddaxileedka cusub ee golaha wakiilada loo kordhiyo intaasi markii ay dhammaatay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan uco gacantaaga u qaaday inta ogol toddobaatan xildhibaan ayaa ogolaaday ciddiiday ma jirin cid ka ma jirin guddoomiyaha golahuna muu codayneen intaa kadib ayaan guddoomiye saleebaan maxamuud aadan waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay muddo kordhinta afar iyo labaatanka bilood ah iyo waxa lagu saleeyey jawiga golaha iyo ka qarankuba waa wanaagsan waxa dhibaatoo taagtaagan haddana iima muuqato haddaad i weydiisay muddadaannu kordhinay waa laba sannadood laba sannadood weeye waxaana u sababaa dad badan oo malaa oo arki kara inay dheer tahay waa jiraan waxaa u sababa hawsha taalbaa inta leh ama shuruuc ha ahaato ama nabadgelyadoo la sugo oo wejigii doorasha ku dhici lahayd ha ahaatee howl culus baa ka horeysa doorashada qabashadeeda anu waxaan isleeyahay waa muddo lagu qaban karaa lagaga bogan karaa labada sannadood da ilaahay hana guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa waxa kale oo aan weydiiyey in codka saaka ka dhacay aqalka guurtida somalilan ee muddo laba sannadooda loogu kordhiyey xilka golaha wakiilada ee somalilan ay taasi ka dhigan tahay in hannaankii dimuqraadiyadeed ee somalilan lasoo afjaray waxa uu ku jawaabay guddoomiye saleebaan muddo yaroo la kordhiyey dimuqraadiyad ma mamnuucdo mana baajiso dimuqraadiyaddii waa inoo taagantah laakiin waxaan leeyahay ha noqoto muddada la kordhinayo muddo aynu howlaha yaal kaga bogan karo waa laga yaabaa oo halkaana waan ka idhi inay la dheeraato dadka qaarkii laakiin waxaan leeyahay madaxweynaha iyo hay-adihiisa fulineed siday intaa ku sugayaan yaa waa muddo dheer muddadii dheerna dheeraydna intaana lagamana kordhin karayn laakiin wixii ka yarna hawsha kuga qabso kororsiimadani waa tii lixaad ee loo sameeyo aqalka wakiilada ee somalilan shan iyo tobankii sannadood ee ay fadhiyeenna waxaa haatan loogu daray laba sannadood taasi oo cimrigooda ka dhigaysa muddo toddobi iyo toban sannadooda khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o eeda laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a maxkamad ku taalla magaalada dhuusamareeb ayaa laba nin ku heshay in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyo in ay qorsheeyeen in ay weeraraan amaba in ay weerar ka geystaan magaaladaasi guriceel bishii may ee sanadkan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa guriceel kasoo waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya ayaa maantay xukun xabsi daa'ina ku riday laba eedeysano oo loo haystay ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab kuwa oo horey loogu qabtay degmada gurceel ee gobolka galgaduud xeer ilaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa eedeysanayaasha ku soo eedeysay mid weliba kaalintii uu ku lahaa iskuday qarax oo fashilmay kaasi oo la doonaya in laga geysto goob ay ka socotay xaflad ay ku sugnaayeen hoggaanka sare ee ahlu sunna iyo madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waa horta waa yacni wax mucjiso ah wax mucjiso ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuqo xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanaayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doona inay dad soo aadaan maxkamaddu waa mahadsan gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya gaashaanla sare xasan nuur cali shuuta ayaa ku dhawaaqay xukunkii ay maxkamadda ku riday labada eedaysane bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow maxamuud cabdi cabdiraxmaan saddex iyo labaatan jir ah labo cali dhubad nuuro siyaad afartan iyo lix jir ah kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magacihiisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta naftihalige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xidhan jaakadda qaraxa islamarkaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel saddexiylabaatankii bishii shanaad labakunsagaaliytobaneedaysanaha labaad cali dhubad nuuro siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay guriceel saddexiylabaatankii bishii shanaad labakunsagaaliytobanisla uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda inkastoo dhegaysiga dacwadda ay ahayd shalay haddana mar kale ayaa maantay loo fadhiistay eedda loo haysta eedaysanayaasha waxaana maxkamadda ciidamada ay labada eedaysana ku riday xukun xabsi daa'ina dooddheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab islamarkaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuuro siyaad uu ka hor caddeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday inuu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay inuu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen inuu xidhan yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xidheen sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubbad nuuro siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xidheen kadibna uu isagu sheegay inuu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumiintida ay ka mid yihiin caddaymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefannadii ay ku wada xidhiirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysana- eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubbad nuuro siyaad ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan saddex iyo labaatankii bishii shanaad ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan ahlu sunna ay gacanta ku dhigeen maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo qarax ku xirnaa kaasi oo doonaya in uu ku weeraro goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin fara badan hase ahaatee laga hortegay waxaa sidoo kale asna gacanta lagu dhigay cali dhubbad nuuro siyaad oo gacan fududayna ku lahaa weerarkii fashilmay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxay noo haysaa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda waayadan gudaha dalka soomaaliya waxaa si weyn ugu soo badanaya guud ahaanba gobolada dalka dadka bukaanada ah ee ay ka soo baxaan burooyinka jirkooda shantii sano ee ugu dambeysay waxaa magaalada muqdisho qalliino kala duwan oo burooyinkaasi ay ugu sameynayay isbitalka shaafi ee ku yaala muqdisho doctor shaafici aadan dirir oo isagu wax ku soo bartay dalka talyaaniga dokhtarkan ayaa waxaa v o edu u sheegay in tirada bukaanada ee burooyinka ay aad u soo badanayso ayadoo dhinaca kaleetana ay dadka qaarkood u yimaadaan ama isbitaalkooda ay soo gaaraan iyadoo xaaladooda ay aad u liidato toddobaadkan waxa uu sameeyey mid ka mid a qalliinadii ugu adkaa oo dhuunta qof dumar ah buro weyn ay uga soo baxday barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee v o e da ayuuna doctor shaafici marti noogu yahay doctor shaafici aadan diriir bal ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e da
waa mahadsantihiin journalistiyaasha iyo dhammaan dadka na dhegeysanaya waata waana dhegahay walaal aad waa muhiim waayahay dhegaystayaal ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona oo qadadka telefoonada su-aalo kugu weydiin doona balse ayaga hortooda haddaan bal aniga kugu bilaabo waxaad bal iga warantaa muddo shan sana ah maadaama aad soo waday howlahan qaliinada burooyinka oo magaalada muqdisho qaarkood ee baraha bulshada xataa dadka la iskula xiriiraya sawiro qaliina aad samaysay iiga waran tirada dadka ah ee isbitaalkiina uu diiwaangeliyey oo ilaa iyo haatan idin soo booqday Eh, bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maxamed aad baa u mahadsan tahay eh, su-aashaas Eh, saa u sheegtayba muddo oo ilaa iyo shan sana ah baan wadanka gudihiisa waxaan ka fulinahayay Eh, qalitaamo oo keliya eh, xamarna eh, kuma koobni Eh, gobolada oo dalkao dhan waqooyi galbeed ama somaliland eh, waa tagay qalitaamaan kasoo fuliyey puntland lafteeda magaalada iyo garowe waa tagay qalitaammaan kasoo fuliyey eh, jubbaland maanyo lafteeda waa tagay qalitaammaan kasoo fuliyey galmudug lafteeda iyadana waa tagaa qalitaammaan kasoo fuliyey Eh, waxa kaliya oo ii dhiman haddii la fiiriyo waa go- goboladan koonfur galbeed insha allah ilaa iminkiisna waxaan rabaa iyada lafteeda dhawaan inaan ka tago oo cambaign ama eh, qalitaamo oo oo lacag la-aan ah dad- maadaama ay ku badan yihiin dad masaakiina inaan u tago Eh, su-aasha ay weydiisay oo ahayd intee qof baad aragteen boqolaal kun oo dhan yihiin inta qof oon arkay eh, inta qalitaamo lagu sameeyeyna maalinta ugu yartahay waxaan sameeya waxaan sameeyaa shan lix waad dareemi kartaa marka qiyaastii bishii af ku dhawaad saddex boqol iyo afar boqol oo qof aan qalitaamo u sameeyaa oo ka kala yimid adduunka keliya soomaaliya maahan Eh, maraykan dadka yimid baan u sameeyey eh, no- eh, north america eh, norway ingiriiska dad soomaaliyeed oo dibadda ku nool oo hadday rabaan iska qali karay baa inta wadanka gudihiisa yimaado ay qalitaamaad ku sameeyaan taasna waxay ku tusaysaa eh, horumarka eh, wadankeena uu sameynayo horumarkaas oo ay sabab u tahay saan isleeyahay eh, dhakhtaro oo soomaaliyeed oo aada yani aqoon u leh eh, inay Waa gartay.
wadankii kusoo laabteen iyo iyo nabad nabad meeshu waxaweye qofku hadday nabadi jirto eh, wax walba waa suurtagal buu noqonaya marka systemkii dawliga uu si tartiiba usoo noqonayo oo wadanka investment la gelin karo qalabyo qaali ah qof uu soo uu keeni karo oo waa tahay lagu maarag doctor shaafici aad baad umahadsantahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka ah Een, mid ka mida ayaa haatan baqadka ku jira jeclaan lahaa inuu su-aal ama aragti nala wadaago Ee, soo dhowo walaal magacaaga iyo halka aad joogtid magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho waan salaamayaa doctor shaafici aadan gereed iyo v o eda oo noo suuragelisay inaan su-aalo weydiino runtii waxaan weydiinayaa doctorka eh, burada een, sideeda eh, maxaa keena inay jirka ku dhacdo Een, haddii la ogaado viruskaas ma laga hortegi karaa oo burada sababa Een, burada intaan ognahay laba nooc weeye noocna waa kansar waana buro midna buro dhiig ah marka midda kansarka ah sidee een, looga hortegi karaa ama lagu- looga badbaadi karaa khatarteeda xooga badan ay leedahay maxamed ibraahim oo xamar sooda ayaa wuxuu weydiiyey maxaa keena sababaha keena brolinka si uu sheegayna laba nooc wuu yiri oo midna waa cancer midna waa wax iska simbal ah maxaa keena brolinka waxaa keena eh, burada wax kale ma ahan waa unugyo jirkeena kamid ah oo tarmay eh, caadiyan Eh, qofka haddaa aragtaan eh, maqaarkeenu eh, isbedel joogto uu sameeyaa oo qofka hadduusan maqaarku isbedeleynin qofkii jirig buu korkiisa yeelan lahaa marka regeneration waxa la yidhaahdo oo isbedel joogto ah oo jirka bini-aadmigu xadidahaya baa baa jirkeena ka jira unugyada dhiigga eh, boqol iyo labaatankii maalmoodba isbedel baa ku yimaada waa lasoo cusboonaysiiyaa marka wax oo xadidan weeye la og yahay Eh, kansarka marka waxaa keena unugyadii caadiga oo tarmahayay waa waxay dhuminahayaan controlkii mafanta way iska korahayaan iyadana xag markan yidhahda xadidnayn saas waa marka kansarka ku dhashaa Eh, waxyaaba oo factories ama sababo badan baana keeni kara waxaa kamid ah eh, genetic wax ama sidaraac dad ay ku badan tahay baa jira waxaa kamid ah eh, waxyaabaha nusuurta ama baalkan yidhahda inquiniment cuntadoo kale la cunayo waxyaaba baalkan sun haddii ku jiraan Eh, hawada sidoo kale waxaa kamid ah baalkan yidhaahdo waxyaabahan oo oo sigaarka la cabahayo oo isna qayb uu ka yahay wuu saabaa alcoholka oo inkastoo annaga wadan eh, dad islaam aan nahay eh, isaga laftiisu eh, kansarra uu saaba saabaa jira boqol yacni factorieska ama waxyaabaha saabaa way tiro badan yihiin marka adduunkana meel walbo qofku jooga wuu ku dhacaa ha loo kala badnaado Eh, soomaali haddaan nahay sirdoda kansarka beerka iyo waxaan ugu badan iyo iyo iyo kan oo hunguriga oo waayahay hunguriga waxyaaba isaaba oo goonin oo ana jira Eh, laba nooc weeye saa yani kansarka waxa weeye mid oo banayn ama iska fudud iyo mid oo jirka eh, ku faafa oo raaca raacitaanka wuxuu noqon karaa mid oo meelihii ugu dhawaana uu aadayo dhiigga ama dhiiggana uu raacayo waa tahay Eh, laakiin balse waxaan kuu sheegahayaa daawada kansarka waxa weeye waa markuu bilowga yahay qalitaan wey mafan haddii jir ku faafana daawooyin kale oo waxyaabo kale oo kemiyotherapy radiotheraby oo la isticmaalaa waaya xaddi ma leedihiin oo wax aad wax ka qaban weyseen xataa oo soomaaliya wax looga qaban waaye oo waddamo kaleeto aad u dirteen ma jirtaa mase waad isku daydaan inta badan inaad maareysaan dhibaatooyinka la xiriira burooyinka Eh, fiiri waxaa jira adduunka meel walbayna ka dhacdaa waxa haddii marka bilowga uu yahay dhakhtarka loo yimaado eh, dhakhtarkay ku xiran tahay iyo qalab ku haysto wax ka qabad uu eh, cuduradaas ay leeyihiin annaga dad badan oo kansar badan baa dad qaban loo yimaadaan oo marka laba marxaladood weeyo dad oo uu bilow ku yahay oo nidaalkan ka daaweyn aan qalitaano u samayno iyo dad marxaladahoodu uu ku fiday oo wakti dheer bay isku eeganahayeen dadkaasna eh, wax ka qabad meeshay rabaan ba ha tagaan ma lahan ma lahan qofku marka waqti marka uu wuxuu bilow yihiin cudurka uu bilow yihiin bay wax ka qabad leeyihiin hadduu jirka ku fido waxay waxyaaba oo balits la yidhaahdo ama kimiyotherapy waxyaaba badan bay leeyihiin wadamada suura markaan joognay waa nagu waa nagu dhici jirtay halkaana waa nagu dhacdaa mafaham marka wuxuu waxa- hadday wax ka qabad leeyihiin halkaan baan ka qabanaa waxaa dhici karta marka qaarkood qalitaamo qabad leh oo aysan halkaan noo saacideyn sababo farsamo ama qalab naga maqan dadkana waa u sheegnaa markaas kale waxaan idhahnaa eh, wa- cudurka ku hayaa wax kacad buu leeyahay balse halkan annaga waktigan xaayarka kama qaban karno ee meel aad badan u jirno ama hindiya ha noqdaan turkiga ha noqoto meelihii oo u fooga tegi karaana way jiraan waayo aad baad umahadsantay doctore dhegeystaha ku xiga oo qadka ku jiraan u yeerayaa walaal magacaa ku bilow halkaad naga soo wacaysid iyo dabcan waxaad nala wadaagi lahayd doctor shaafici waa ku maqlayaa waa mahadsan tahay saaro sidoo kale waxaan salaamayaa doctor shaafici magacaygu waa sidiiq aadan xudid oo degmada caabudwa ee gobolka galgaduud marka saddex su-aalooda ayaan weydiinaya doctorkaas oo mahadsan su-aasha koowaad waxaa weeye maxaa horta cudurkan sababa yani cudurkan sababa in kes ayaa loo qaybiyaa su-aasha labaad su-aashaas wuu ka jawaabay marka kuwaa kale u gudub waayo su-aasha labaad weydiina waxaa weeye ma jiraan astaamo uu qofku isku arko yani inta ayna bacasan banaanka uga soo dhicin qofka oo uu dareemo midda saddexaad waxaa weeye ma jiraan waxyaaba uu qofku uu samayn karo inta uusa dhaktar aadin oo asaga yani oo uu gaar yani u samayn karo uu iska kaga hortegi karo iyada oo yani iskula soo dagaali karo waana mahadsantihin
ha ha asalaamu calaykum magacan kasana sadiiq ma yiri oo cawla kasoo hadlayay ha sadiiq aadan ha okay sadiiq oo cawla kasoo hadlahayay wuxuuna weydiiyey su-aal oo noocyadiisa saad horeyba aada igu sheegtay waa ka jawaabnay astaamo lagu garan karo ma jiraan ha astaamo lagu garan karo way jiraan laakiin bilowga caadiyan wuu isqariyaa dalkan kansarku markuu bilowga yahay saas darteed waxaa habboon oo tama waxay ku xiran tahay ma jiraan kahortag oo waxyaaba la samayn karo waxaa habboon waxaa habboon qofku in in uu da- markuu gaaro in uu inuu baaritaamo sameeyo baaritaamadaas oo u kala gooni ah ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo gulintanoo kale dumarkao kale markay soddon gaaraan baartan yidhaahdo waxaa habboon in ay naasaha iyo baartan yidhaahmunka iyo waxyaabahaas inay focusku feeraan oo iska baaraan raggana sidoo kale iyagana qanjirka prostateka la yidhaahdo iyo sambada iyo meelahaas inay iska fiiriyaan baa fiican laakiin inta badan bilowga markuu yahay calaamado ma laha calaamado ma laha saas darteed waxaa lagu qofka lagu waaniyaa in ay da- markuu soo soo gaaraba ay control caadi ama check up ay samaysaan beeg ha noqoto ultrasonka ama computerka oo jirka la saaro ha noqoto x-ray ha noqoto maamograf ha noqoto waxyaabahaas baa baa la sameeyaa inkastoon soomaaliya xasuusto intaan ogahay in tasiilaadka caafimaadka sidaas u horumaray meelaha qaarkood ay ku adag tahay oo gaar ahaan dadka burooyinka ka cabanaya ay adag tahay inay helaan tasiilaadkaas caafimaad waa waa saa u sheegtay annaga nasiib daro waddankeena intii muddo soddon sano ah waxaan ku jirnay adduunka waa waa ka dibdhacnay sababta aan ka dibdhacnayna dagaalo iyo waxyaabahaas baa jiray taasna waxay sababaysaa in dadkii aqoonta lahaa aysan wadanka dabdad dhisa maaha inta kale ay isaga hal jiraan inaan investment ama qalab waxyaabahaas la socdo usan qofku usan soo gadanin uusan ku diran bay keenaysay balse sanadihii ugu dambeeyay isbedel weyn baa jira oo dad badan oo dibadda wax kusoo bartay aqoon leh oo wadamada yurub maraykanka mid walba ka shaqeynaya isaalooda ka shaqeynahayay baa soo wada noqonaya qalabkaasna waa la keenaya saasay tahay saa u sheegtayba gobolada ama degmooyinka weli problemka ugu jiraa balse waxaan xusuustaa markii ugu horeeyey oo nagu kansiimid laba kun iyo afar iyo tobankii january qaaditaamo iska fudud baa dibadda loo aadi jira oo labroscoobka oo kale oo waxyaabahan laserka lagu sameeyo dadkana waxa uga bixi jiray kharashaad aada iyo aada u badan wadankii markaa in waa qofkii isagoo gurigiisa jooga oo ehelkiisa la jooga baa koos yar kharash yar baa ku baxaya marka taasna waxay kamid tahay isbedelada wanaaga kusoo kordhay waxayna keentay bilcagsi in saan hore kugu sheegay in dad soomaaliyeed oo wadamada horumaray jooga ay wadanka yimaadaan oo qalitaano isku sameeyaan waxna yani taasna waxay kutusaysaa qualityga iyo levelka oo wadankeenu hiigsanayo aan u gaaro waayahay doctor waxaa ku jira dhegeysto kale intaan bal aniga su-aal ku weydiinin gaalkacyana jooga soo dhowo walaal magacaagana ku bilow magacaygu waa shuuke aadan gurey oo jooga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug doorka waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo ah haddii burada aan la iska saarin ee qofku muddo badan ay ku jirto maxay halista ku keeni kartaa su-aasha labaadna waxay tahay ma jirtaa wax xiriira oo ka dhexeeya burada iyo kansarka waad maadsantihiin okay shuuke wuxuu wuxuu yidhi eh, ma jiraa wax oo khatara oo ay keeni karto burada haddaan la iska saarin ha way jirtaa wax khatara oo ay keeni karto burada haddaan la iska saarin Eh, caadiyan buro walba oo jirka biniaadmiga ku taallana waxaa loola dhaqmaa in ay tahay kansar ilaa la xaqiijiyo inaysan ahayn buro walba oo qof ka soo baxda Eh, inkastoo anaga dhakhaatiir aan experiencega leenahay oon kala ogaan karno waxay tahay balse qofka haddii kasoo baxda waa inuu ku fakaraa waxaan jirkay kuma olin waa iga soo baxeen Eh, inaan xaqiijiyo weeye waxay tahay Eh, see lagu xaqiijin karaa waxaa lagu xaqiijin karaa qofka inuu dhakhtar u tago in uu baaritaano sameeyo hadduu markuu dhakhtarka uu ka shakiyo inuu yidhaahdo "Eh, waxaa jira dhacaan laga qaado oo cirbada qofka j- meesha lagu mudaa waa lasoo baaraa markas ka bacdi baa baa- waxay tahay la ogaadaa Xi- xiriirna waa leeyihin burooyinka qaar baa waxay jiraan eh, nooc kansar oo xun ah iyo qaar oo jirka eh, ku weynaada iyagoon baalkan yiraahdo ku faafaynin oo aadin me- meelo kale marka aan kusoo noqdo buro kasta oo jirka ku taalla qofku inuu si eh, serious ah u Waa- qaato sifan oo ula falgalo uu dhakhtar u tago eh, ilaa dhakhtarku uu uga sheegayo noocay tahay haddii qalitaan u baahan tahay iyo haddii kale Ah, su- su-aashii labaad aan iga jawaabay So, ha ha waan kaaga jawaabay oo waxaad tiri xiriirka ay la leedahay mafahan marka bur haddii kasoo baxda waxaan ku yidhi waa in waa in loo ha waa in eh, loo tixgeliyo inay kansar tahay ilaa laga xaqiijinayo mafahan saas darteed waa inuu dhakhtar qofka u Ah.
tagaa waa inuusan dhayalsan burooyinka kasoo baxaya aad baad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin waa tahay Waa- waa- waayahay doctore waxaa jirta in n dadka kuu imaanaya badi intaan aragno ama warbaahinta la iska arko ee dhinaca social mediaha ama xiriirka bulshada haddaan iraahdaba n lagu arko dadka ugu badane burooyinka aad qaliinada uga samaysid dumar inay u badan yihiin ma sidaasa mase tirada dadka yaree xaaladooda aadka u liidato unbaa dumar u badan may burooyinka anaga hadda statistica oon ku iraahdo kuwaasay u badan yihiin kuma oran karo Eh, balse waxaa jira cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarka qaarna waxay ku badan yihiin ragga Eh, burooyinka marka la qalo eh, kuwaan la yiraahdo eh, ragga qaar bay ku badan yihiin dumarkana qaar bay ku badan yihiin kuwa social media lasoo dhigo waa kuwa waxa is eh, aad aragteen oo wax iska kooban oo duruufaad keenay ama waxaa laga yaabaa kuwa oo aan tayro caadi ahayn oo aan adduunka ay yar tahay in lagu arko saan kuu sheegahayana waxayna taasi ku xiran tahay maadaama soddomeeyo sano waddankeena xaaladda caafimaadka ee dadkeena ay aada u liidatay oo la tacaalid iyo meelo goofa goobo caafimaad oo fiican oo iska daawayeen aysan jirin baa xanuunadii la ku weynaaday marka waxaa arkaysaa eh, waxaan xusuustaa eh, hooyo soomaaliyeed oo aan kasoo saarnay buro ninka uga taalay oo waxay ahayd saddex iyo toban kiilo taas macnaheedu waxay ahayd eh, ugu yaraan lix ilmoood oo kiiba laba kiilo yahay baa ki- baa- bay gudaheeda ku jirtay oo intaas weeto culeyskana waa waa dareemi kartaa Eh, marka waxyaaba waxaa jira saas oo aan la la fajacno oo aan soo dhigno maahane Eh, maalin walbaan waxaan sameynaa eh, burooyinkaas eh, cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarkana way jiraan qaar raggana ah, ayaa gooni u ahna way jiraan waxaa jirta doctor shaafici eh, toddobaadkan gudihiisa qalliin aad samaysay oo gabar en, buro aad u weyn laga soo saaray oo baraha bulshada sidaasoo kaleeto la isla dhex maraya sawiradeeda bal en, gabadhaasoo kaleeto eh, dhuunta ayay uga taalay sida muuqato en, buradaasi markay aad qalliinka intaad sameyn ka hor see xaaladeedu ahayd markay idiin imaanaysay Eh, walaale saa u sheegtay intaana qalitaanka u sameynin eh, masawirka gabadha eh, runtii eh, rajac uu nagu abuuray baraha bulshaduna yaalay eh, waxayna ahayd gabar eh, danyar iska ah oo ilmo cadowna korsata marka allah khayr ka siiyo nin oo social media eh, nin oo suxufiga soo dhigay Eh, suxufiga marka soo dhigay ina gruup dhakhaatiira oo so- somal doctor survivors la yiraahdo meel aanaynaha lasoo dhigay markaan sawirkii arkay way itaabatay waxaan yidhi mm, waxaan ballan qaaday markaas aniga inaan wax kharash walba oo ku baxa aan bixinayno noo keena sidii nalagu keenay xaqiiqan wuxuu ahaa buro aada u weyn laa laa burayn ahayd taasna waxa waxa saabtay yacni qofka danyarta ee soomaaliga oo waddanka jooga maadaama aysan jirinin goobo caafimaad oo dabooli kara oo maarta si shrii ah wax ugu samayn kara gabar oo ilmo aywanaysa oo la tacaaleysa maalmoodkoodii u shaqaysanaysa oo dareemi karaa waa dareemi kartaa ma ma awoodo kharash ku baxaana qalitaan iyo transportation iyo daawana waa wax iska badan masa marka waxyaalahaas waa waxyaalaha aada u tira badan necleticka ah ayna saabtay dowlad la-aantu adduunka waa la socotaa meel walba isbitaaladu kharash kharashka waxaa bixiya dowladdaa bixiso dowladduna waxay ka qaadaa dadka balse annaga waddankeena iska dareemi kartaa waa iska systemkii baan dhisnayn gabadhaasna ma ahan keligeed maalintay ugu yar tahay annaga isbitaal driver ah waxaa noo yimaada dad oo masaakiina mafahant oo u baahan shilin ba waxaa laga yaaba xataa oo kaarka daktarka ugu imaanaya inaysan iska bixin karin markaasa waxaa nagu dhacda in aan anaga aan booskii social ahaan aan galno aan sameyno taasna waa yani wax oo ummad oo dhan uma uma samayn karti dadkooma usamayn kartaa sababtoo ah shaqaalihii iyo costigii baa dadkii guriga ku jirta kiradiisii waxyaaba badan baa iska jira marka waxay ku ficnaan lahay qof walba oo soomaali ah oo ilaahay ilaahay maaragtay wax siiyey dadkaas oo kale in oo sidaa hadda gabadhaas loogu gurmado in laisugu gurmado oo laisgacan qabto baa ficnaan lahayd taasna hadda tii arrinta gabadha waxay saabtay in oo qof walba on haysan oo hadda uu no noo imaanayo marka culays oo qayrul caado oo zaa-idaana haysta ilaahay hanala garagala waayahay aada baad mahadsantay dhegeysto kalea qadka ku jira walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo aragtidaada ku wajahan barnaamijka walaal magacaydu waa jaamac maxamed sood kama soo jeeda magaalada caynaba marka hore waxaa salaamaya baabiyaha barnaamijka iyo iyo murtida barnaamijka haddaan su-aal weydiiyo walaal maxaa maxaa sabab u ah inay soo noqnoqoto buradani si haddii markay dhacdo qofku iska tugdayo burada dawooma loo hayo midda kale burada ma faaftaa ma qof ehelkaaga ku dhacday ama aad ku ogaatay mase waad iska weydiinaysaa su-aasha
haa qof ehelkiyaa ku dhacday kaa wuu jaray qofkii dabeetna yar dhaawac baa soo yargaaray oo dee wax dawaana markaa looga helin weli kaa dawooma loo helayaa si markuu qofka jaro maxaa la gudbiyo qofka waa tahay taasiisa ma faaftaa waa waa garti fiican waayo dhegeystahaasi caynaba naga soo wacay maxaad ugu jawaabi lahayd doctore dhegeystaha jaamac oo caynaba naga soo wacay wuxuu yiri maxaa keenay inay buradu soo noqnoqoto buradu meesha ku taalay ima sheegin keenidda inay soo noqnoqoto waxaa laga yaabaa haddii qalitaan lagu sameeyey qalitaanka sidii loo sameeyey baan ahayn qayb baa looga tegay qayb baa looga tegay ama waxaa dhici karta iyadoo faaftay in qalitaanka lagu sameeyey taasaa keenaysa laakiin buraada haddii qofka saa inuu sheegay si taxadar le wuxuu wax walba oo jirkiisa kusoo saacideenta u qaato uu dhakhtar u tago markay wuxuu bilow yihiin daawadooda waxa weeye way fudud tahay oo inta jirka o dhan laga saaro qofku wuxuu ka noqonahayaa inuu ka diskoodi camal oo kale oo wuxuu la noqonahayaa dadka kale inkastoo loo baahan yahay qofkaas laftiisa in oo lala socdo oo ilaa iyo dhowr sano shan sano camal baa lala socdaa markii qalitaan qofka loo sameeyo adiga bil ka bacdi haddana control lagu sameeya saddex bilood ka bacdi lix bilood ka bacdi hal sano ka bacdi saas baa loo wadaa shan sano markii dhaafsana waxaa loo loo kalageliyaa asoon weligiis aysan ku dhicin buro dad kalena lamid yahay marka gabadha in laga qalay in kala maaqan haddii laga qalay waxaa laga yaabaa laba laba mid baa dhacaysa in oo iyada faaftay oo jirka ku faafsan qalitaanka loo sameeyey ama qalitaankii la sameeyey in wax loogu soo tago labadaas ba ba ba waa tahay doctor shaafici waxaan jeclaan lahaa inaan ku mahadceliyo waktigaaga aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahana inaad noogu waranta anigii dhegeystayaashana su-aalo uga jawaabta saara walaal aad baan kaaga mahadcelinaya waa waajib ummadda in waxyaabahan oo kale wacyigelinta ah waajibna saaran weeyo fahantay taasna waxay taraysaa waxyaabaha ka hortaga oo kale guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaan u mahad celinayaa doctor shaafici aadan dirir oo barnaamijka marti igu ahaa dhegeystayaashii ka qayb galay iyo kuwii qadadka teleefoonada nagu soo beegsaday laakiinse aysan u suuroobin inay barnaamijkan ka qayb galaan intaynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad ba umaadsantahay saare cabdixmudn la socodsiinaysa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaal ad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhaqankii hidaha waxaa inoo haya qoraaga axmed cali axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal muddo markii la joogaba waxaa isbedela waxa ay bulshadu hodantooyada u taqaan yaa hodan ah yaa sabool ah maanta oo aynu ku jirro waaxdii hore ee qarniga kow iyo labaatanaad ruuxa soomaaliyeed ee hodanka ahi waa kuma madaxayga kuma gebsani haddaan inta qeexa idhaahdo waa midka xisaabihiisa bangiyadu ay buuxaan ama waa midka saami boqolkiiba soddon ama afartan gaaraya ku leh shirkadaha waaweyn ee gudaha dalka ama dibaddiisa ka howlgala ama waa mid kale guryo uu qaar degan yahay qaar kalena ay u ishaaran yihiin ama waa mid kale xawaaladaha dhowaan soo baxay ee hantida soomaalidu ay ku ururto ama waa midka wata amaba lagu wado gaari ka mida kuwa ugu qaalisan ee sanadkii u dambeeyey ka soo baxay warshadaha caanka ku ah farsamaynta baabuurta ee ka jira yurub ameerika iyo dalalka aasiyada bari qaarkood taasi waa maantadan aynu joogno ha yeeshee qarniyadii aynu soo dhaafnay waayihii ay soomaalidu miyiga u badnayd ninka hodanka ahi wuxuu ahaa kolba kii tirada ugu badan ka haysta afarta adduunyo ee kale ah geela looda ariga iyo gammaanka inkastoo ay afartoodaba dhaqan jirtay haddana sababo ay taqaan dartood geela ayay soomaalidu ugu jeclayd isaga ninkii wax fiican ka haysta ayaa la kuunyi jiray isaga ayayna hodan u aqoonsanaayeen wax walba inuu helaana ay u fududayd waxay sidaas ahaataba waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii iyo lixdanadii markaasoo dhallinyaro badan oo geeltiro ahayd ay magaalooyinka soo galeen markaasoo qaarkood intay askar qorteen ay ku biireen xooggii dalka soomaaliyeed ee sannadahaas la unkaayey qaar kale iyaga oo qaraabo ka soo horreysay mixinsanaaya ayay xagga waxbarashada u jeesteen qaar kalena waxay bilaabeen ganacsi yaryar oo beryihii dambe ay meel wacan ku gaareen arrintaasi waxay si weyn u dhibi jirtay odayadii geela dhaqay odayadii u haystay in wax lagu doorsan karaa aanay jirin ee mar walbana baylahtiriddiisa ragga ay dhalaan uga seexan jiray mar qura ayaa waxaa la arkay geelii oo wax foofiya wax shuba iyo wax u sahan tagaaba ay gabaabsi sii noqonayaan waxaa la arkay dhallinyaradii oo ka baxsanaysa iyo odayadii oo weli ka laalaada waa odayadii ay la ahayd haleelada geel iyo horweynkiisa hanti lagu dhalarin karaa inaanay jirin odayadii ay tala wadaagta ahaayeen cumar xuseenkii odhan jiray inkastuu adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dheg iyo laas qaato dhaxal male nin soomaaliyoon dhaqanin kooreeye dhoor wiil u yeeryeer ninkaan dhaqani waa cayre dhallinyaradii haddaba tirada yarayd ee askarihii aan qorane geeli ku hartay waxaa ka mid ahaa nin reer waqooyi ah oo la odhan jiray mataan shide maxamuud tan iyo kuraynimadii wuxuu ahaa nin dhaqaalaha geela u go'ay oo innaba aan hagar ka gelin hase ahaatee bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayuu keligiis xisaabtama wuxuu dib u eegay halka ay kala joogaan isaga iyo raggii ay miyiga ku wada barbaareen ee magaalooyinka galay waxaa maalinba dhegihiisa ku soo dhacda qaar uu mid mid u yaqaan oo laleeyahay ina hebel waa sarkaal ciidamada meel sare ka gaaray in dhoweydba ina hebel tababar ayuu ruushanka ugu maqan yahay ina hebel kale waa ariira xoolaha dhoofiya ina hebel kalena intuu dalka sacuudiga u kacay oo ka soo xoogsaday ayuu dhistay daaro dheer dheer meel walbana lacag ka buuxsaday maalintaas bay tara kaga dhammaatay geel dambe inaanu daba joogina uu giddigii suuqa geeyo wadana xaraasho ha yeeshee intaanu taradaa ku dhaqaaqin ayuu gebyey geelii ayuu la gasnaqsaday wuxuu xusuusiyey dhib wixii uu ka soo maray col tuug iyo dugaagba siduu dhaaxba uga ilaaliyey siduu badbaadintiisa nafta ugu biimeeyey ee halista badan ugu galay siduu u waraabin jiray iyo kolba meeshii cosable siduu ugu doori jiray dhul xoolo kale aanay ka dhoweyn intuu kula abaaday siduu u baday inuu jidiinto hilibka garanuugta ee laga caagan yahay keeda baxsada sidii meel fog oo idil uu uga baadigoobi jiray ee ilaa uu helo uu raadkeeda ugu joogi jiray siduu daraaddeed oon iyo oomasooro kasta ugu adkaystay wuxuu gabayga ku bilaabay sidaan dab uga bayriyo ilaa sabankan aan joogno sahli maysid geeliyow intaan sayma kuu galaye wax badan baan salaad hore u kacay sahan daraadaay wax badan baan saqaafiya korjoog suuli kuu maraye wax badan baan salaar laga baqoo saarla kuu raraye wax badan buu shisheeyiyo isigay aarka sayntaliye wax badan baan sidii nebi ayuub kuugu saaburaye shakad caala duub lagu sidoo suunka lagu giijay u sifeeyey suubay dartaa sumaci gaabnaaye subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waran weere saqdhaxana biyaha kaaga shubay sabadii ooyoode kuu sahayday garanuug baryana saban xumaagiiye ku sulmiyey anoo gaajo qaba saaf markaan cunaye soddon bay wax dheer yihiin intaan kugu salognaayb batanshide garnaqsigiisii intaas kumuu ekayne wuu sii waday wuxuu geela ku eedaynayaa intii uu daba joogay siduu salaadaha u gabsiiyey tan iyo maalintii uu usha u qaaday sida aanay waxba ugu kordhin raggii ka tegay ee ay wada hayn jireeni siday uga raysteen marka lagu diriro amaba la kala dhaco sida uu soomaalida isugu laayo ee daraaddiis birta la isaga aslo markaas baa waxaa ku soo dhacday sida aadanaha dembiyada uu galo loogu qabsado haddii geelana kuwiisa loogu qabsan lahaa naaraha halka ugu hoosaysa ayuu ku abaadi lahaa ugu dambaysta wuxuu geela dhagaha ugu shubayaa go'aankii uu ka qaatay isaga oo ku leh saban xubaabaa lagu jiraaye nurka soo socdaa hadduu samaado sayladda ayaan ku geyn wadaan iyo dawlis saabaankii aan dhaaxba kuu sidi jirayna waa dambe gacmahayga laguma arki doonee ogow wuxuu yidhi salaad aniga igu waajibtiyo soonna maan gudane faral iyo sunnaba waanigii kaaga saahidee raaxana kumaan seexan weli waan ku sugayaaye kuwii nagaga kaa siibtay waa wada saraakiile adigana safkii kuu guntaday waa sidii weliye saaxiibtinimadaadu waa siiga iyo oone kugu seegnay aakhiro ifkana suruf lagaa qaadiya adigaa sokeeyo isku dila soor wadaagta lehe nasardabisay soomaali badan sanacyadaadii intaad sababtay aadmiga haddii lagu su'aalayo sidaan fili asfala saafiliin kama sokayseena haddiise sabanku waa ba-an yahay eebba naga saaro sayladay inoo tahay haddaad oga samaataane salaamo allah kala quusanoo iga sal weeyaan hadduu hadal aqoon lahaa wixii garnaqsigaas uu geelu ka odhan lahaa ma hayno sidaa darteed bay fiicnaan lahayd in la helo gabyaa kale oo ka mida raggii caanihiisa ku soo koray afkiisa inta ku hadlana mataan shide kaga roga dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali adaaja oo inala socodsiinaya barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaanan idiin soo qabanay heesta geni iyo lacag iyo fanaanka axmed naaji sacad
geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu qablamaa gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdee alla raggii gododlay noqdee iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahanee gabley shimbir bay tuntaa guurkii siida geed ma dhalay gayaankii miyuu qablamay
heestaasi geni lacag iyo fanaanka axmed naaji sacad waxay u dambeeyeen idaacaddayadii fidnimo idinla socodsiin anigoo maxamed cabdinuur xasan nuurul bukhaari iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo fiid wanaagsan
gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suudhi lahayd luqunta kaan gashan lahayd alla gacmaha kaan suudhi lahayd luqunta kaan gashan lahayd guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin alla guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag qolkii ay guddoonsadeen sidaasaa guurkii ku ba'ay raggii gocashay qabaa alla raggii gocashay qabaa gabdhihii way caabaanay